bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan qeybtana dhegeysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xidhiidaan kulaad kala socotaa redio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcaha oo shabirga soo geliso waa habeennimo axada oo isniinay soo gelayso taarikhdan ay ku beegan tahay afarta bisha agost sanadka waa sebtembar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada barnaamijka aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo soomaaliya ayaa maanta saxiixay sharciga xisaabta siyaasadda ee dalka kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya oo ay ka qayb galeen guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada gol ee dowladda qaar ka mida siyaasiyiinta madaxda axsaabta iyo kuwo kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo iyana kulankaasi kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa iyana barnaamijka ku maqli doontaan oo soo dhoweeyey saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo qalinka ku duugay sharciga axsaabta siyaasadeed ee dalka oo kala hore baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ay meelmariyeen wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk iyo soomaaliya oo isna shaaciyey ilsamarxeedka midooda waa urgoboleedka igaad lagu qabanayo magaalada tan muqdisho markaana haatan uu socdaal arrimahaasi la xiriiran uu ku joogo magaalada nairobi xarunta waddanka kenya barnaamijka ayaa ayna ku maqli doontaan shagoosho jira dalkaasi ku qabtay oo ka hadlaya shirka tobanka bisha lagu wada inuu ka dhaco magaalada tan muqdisho waxaa kaloo barnaamijka aan idinku haynaa guddoomiyaha xisbiga dowladwanaagga soomaaliyeed oo isna ka hadlaya aragtidiisa ku aadan saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta ku meelmariyey sharciga xisaabta siyaasadeed ee dalka oo ay xisbiyada kala duwan ee dalkeena ka dhisan wasaaradda arrimaha dowlad gudahana ka diiwaan gashan ay soo dhoweeyeen qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka idinku haynaa farsamadu waa maxamed cabdiweli kusoo dhowaada mar kaliya barnaamijka dhacdooyinka maanta iyo heesta barnaamijka waa hagaag heeskaasi qeybaha dambe ee barnaamijka ayaad kaga bagi doontaan haddii allow dilegraani noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa meel mariis markaana saxiixay sharciga xisaabta siyaasadeed ee dalka kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya munaasabada waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari iyadoo sidoo kale ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada gol ee dowladda iyo xubno kale matalayay axsaabta siyaasadeed ee dalka ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo uu xigi doono guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guddoomiyaha baarlamaanka aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sida xusuusinta iyo waayo aragnimadiisa la xidhiirta ee noogu sheegay wixii hore usoo jiri jiray waana arrin aad iyo aad muhiim u ah maantana waa taariikh kale oo cusub ayadana oo soomaaliyada cusub muxuu ahay u samaysmaysa aad ayaan rabaa inaan hoosta uga xariiqo hadalka guddoomiyaha qaybtii ahayday dalkaani shuruucuu lahaan jiray shuruucdii jiri jirta wixii naga anfacayoo dhan inaan qaadanno ee wakhtiga maanta iyo duruufaha soomaaliyada maanta la socon kara wixii kale waan waan ku darsanaynaa ama waa waa iska bedelaynaa laakiin waa sidaas sharcigii doorashooyinka waa noo dhiman yahay kan waa kii xisbiyada sida oo lasoo sheegay hadda oo xisbiga in loo samaysto doorasho leh in looga qayb galo doorashadu markay dhammaatana muxuu ahay ama meeshii lagu beeri karo lagu beero ama layska tuuro insha allahu tacaala dhaqanka cusub ee dowladnimada soo socda ka mid ma ah inaanu ka mid noqonaan rabnaa xisbigu waa inuu noqdaa xisbi ajando siyaasadeed oo dalkan iyo dadkan horu marinaayo oo wax ka beddelaayo leh dadka iyo dalkan wax u ah oo ra'yi siyaasadeedoo cad oo lagu horumarinaayo dalka iyo dadka noloshooda siyaasadooda karaamadooda diintooda dadnimadooda kulli dhinac walba mujtamaca soomaaliga ee dalkan kuna horumarinayo maadaama marka qofka xisbigaasi ka socda ee dadka u tegaya lagu soo dooranayo waxaas wanaagsan ee dalka u qabanayo inuu birri inta iska dhaqaaqo marka mid kale oo wax kala watay isaga biiray uu yidhaahdo haddee inuu codkii la soo siiyey inuu sii haysta markaa su-aal badanaa ka taagan xaq uma yeelanayo qofka inuu ina hebel yahay codka laguma soo siin waxaa lagu soo siiyey ajandaha siyaasadeed iyo aragtida siyaasadeed uu dalkan ka qabo inuu dalka uu wax uga bedelo oo ummadda uu wax uga bedelo haddii uu tanasul ka suubiyo marka shalay wixii lagu siiyey kalsoonida iyo codka iyo muxuu ahay inuu ku maalo dadka soomaaliyeed ra'yigaas fiican ee uu qabo haddii uu ka tanasulo mas'alada waxay tahay xaq ma uu leeyahay qofkaasi inuu sii fadhiyo meeshii oo magacii ummaddii shalay soo dooratay wixii ay ku soo dooratay hadduu ka guuray inuu weli maysii joogo marka amuurahaas amuurahaas xisbi sharciyada soo socda ee dhiman ee qabsoomi doonaa ay ku qabsoomi doonaan waaye dabcan qofka mas-uul u noqonaya guddoomiyaha misaalka usoo qaaday sharciga ka jiri jiray gobollada waqooyi laakiin markii dambe dabcan laga guuray waxaan u malaynayaa maanta meeshaa waxaa ka maqan xildhibaan dalxa waa ka maqanyaa u malaynaya xildhibaan dalxa daaway jibaal laba toban jibaal oo beera unu leeyahay iyo toban jawaan oo galley inay u bakaaran tahay shuruudda maxaa loogu dari waay marka waxa waaye at least qofku wuxuu ahay markuu nafsadiisu ku filan yahay ou naf kale iyo dad kale iyo dal iyo toona waxu qaban karaa marka shuruudo noocaasa inay jiraan aniga hadda ma huba sharciga inay ku jiraan in kale laakiin waa muhiim qofka soomaaliga ahay qof yacni maxay ahayd man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofka aanba muxuu ahay saxankiisa biriiskaaba aan karin go-aankiisana ma kariyo qofkii saxanka biriiska siiyo unbuu go-aankiisa qaadan doonaa marka dambe marka qofka usoo taagan hogaamiyenime ummad dhan dal dhan ama deegaan dhan oo dalka qaybo muhiima ka ah inuu mas-uul ka noqonayo haddee gurigiisa waa inuu muxuu ahay saxanka cambuulada waa inuu waa inuu ka karsan yahay haddii kale nin buka nin ahan barax looguma dhiibay noqonay nin bukano nin buka oo geedkaa jiifo haddaad nin baahan barax intaa ugu dhigto war ninkaa buka ugey aad tiraadi dhaxuu ku cabaa markuu markuu ugu liida ama dhaxuu kusii kabanaa markuu ugu yaraado ugu fiicnaado nin honesty ou noqdo xataa dhaxuu kusii kabanaa ila waaba mogtahay marka xaajadu inaana sidaa noqonin waa muhiim dabcan dadku xoolab keliya ma aha qualities kale dadku leeyihiin qofka hogaamiyaha wuxuu leeyahay waxyaabo kale qualities oo ka duwan hantida hantida qof walba waa yeelan karaa laakiin qualities kalena way ku jiraan macnaha ma aha ninkii akawnkiisa kis lacaga ku jirtaba inuu hogaamin karo ummadda maaha waa inuu leeyahay yacni qualities kale oo hogaamintaasi ayadana ama sharciyad siinaysa ama awood yacni muxuu ahay hogaaminad siinaysa marka maanta soomaaliya tallaabo kale aan qaadnay oo runtii ka mid ah tallaabooyinkii faraha badnaa aan soo qaadaynay waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee suurto geliyey in sharcigaasi dalka uu samaysmo maantana aan saxiino waa laga yaabaa kumaanan dhaqmin kama faa'iidaysan ma isticmaalin wakhtigan intaasoo dhan waa sax laakiin dee annaga soomaaliyada aan ka shaqaynaynahay soomaaliya oo expire date leh oo isbuucaani isbuuca dambe iyo sanadka dambe iyo bisha dambe iyo ku eg maaha soomaaliya muxuu ahay kumanaan kun oo sana oo soo socota sii jiri doonto iyadoo nabad ah oo barwaaqo ah oo dimuqraadi ah waayo waxa aan rabnaahay inaan abuurkeedii aan dhulka ku ridno waana ka mid muxuu ahaay sharciga maanta aan sixinay iyo kuwii kale hore aan u samaynay oo dadka soomaalida ah iyo xuquuqdooda kan wuxuu ka mid yahay maba lagu darin laakiin xuquuqda dee bini aadamkuu ka mid yahay qofku inuu xaq u leeyahay masiirkiisa cidda ka talinayso iyo qof iyo sida looga talinaayo inuu qofku u soo istaago yidhaah aniga waxaan rabaa soomaaliya waddadaan inay marto barnaamijkan inay marto dadka soomaaliyeed inay igu taageeraan aragtidaas iyo ra'yigaasaan qabaa qofku inuu yidhaho bannaanka la soo istaago oo si xayndaabka sharciga dalka u degan dhexdiisa ah oo aan ahayn bannaanka muxuu ahay anigu xoogaha waa waxyaabo badan aan ahayn oo wixii sanadihii ugu dambeeyey ee burburka ka dambeeyey siyaasadda mitiradii lagu cabiri jiray inaan wax ka bedelno oo mitir qaanuun ah oo dastuurka waafaqsan oo qaanuunka waafaqsan oo maxaanku idhahda ummaddu isla ogolaatay mitirkaas inuu noqdo midka wax lagu cabirayo waaye aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ee suurto geliyey sharcigan aad iyo aad muhiimku ah in uu ay soo sameeyaan iyo shuruuc kaloo fara badan oo la soo sameeyey waxaan u malaynayaa xilligan afartii sano lasoo dhaafay markii baarlamaan soomaaliyeed oo ugu soo waxsaar badnaay uguna dadaal badnaay waaye afartan sano lasoo dhaafay weliboo sharciya qaarkood aad iyo aad muhiim u ah yacni waxaan mar hore dhahay rabaa ninku muhiim ma aha sharciga aan samaynaynaa inuu boqol kiiba boqol inuu saxan yahay laakiin waxaa muhiim ah waxaasi sharci inaan u leenahay horta hadhow aan ku doodno sharciga waxaana ka dhiman intuu ka liitaa halkaanuu ka ad adag yahay inta aan ku doodno laakiin wixii markii aanuba jirin waxaan jirin lama sixi karo lama qurxin karo lama lama hagaajin karo muhiimadda waxay ahayd horta dalkaani inuu aasaaskii iyo maxaanku idhahdahay rukumadii muhiimka u ahaa ku hoos noolaanshaha qawaaniinta wax kastoo nolosheenna aba iyo shuruucda in ay jiraan marka waxaan leeyahay baarlamaanka federaalka hambalyo shaqadii ay qabteen halkaasna muxuu ahay meel laga wadi kara shaqada ayay soo gaarsiiyeen insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa baarlamaanka soo socdane inuu halkaa kasii wadi doono oo wixii dhiman iyo wixii kaloo soo baxo cusub uu dhammaystiri doono mar kalean leeyahay hambalyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogteen waxaan leeyahay hambalyo maanta shaqadaasi waxay u tahay daliil geedisocodka dowlad dhisidda geedisocodka daldhisidda geedisocodka dimuqraadiyadda ee dalkaani dadaalka loogu jiro ayay waxay u tahay astaan iyo cabir fiican wixii dhimanna ilaahay idinkas way imaanayaan wax badanoo soo qabsoomayna aad iyo aad ayaan ugu faanaynaa uguna faraxsannahay dadkii soo qabtayna waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadaal fiican ayaad muujiseen waxaan leeyahay beesha caalamka ee iyaduna afartii sano lasoo dhaafay dowladda federaalka garab taagneyd dhinac walba la talin hadday tahay dacmi kaalmo dhaqaale iyo kaalmo maxaan ku idhahdaa farsamo haddii ay tahay intaaba la soo garab taagneyd ee soomaaliya dadka soomaaliyeed ku garab istaagtay fursadda maanta ay haystaan iyo meesha ay yimaadeen inay maanta ka hadlayaan in la isdooranayo in la dadkii la kala shukaansanayo in qof walba waxqabadkiisii uu rabo inuu bannaanka keeno waxaana horeyaan usoo qabtay waxaana waa qaban rabaa inuu dadka horyaha fursaday ahayd fursaddaas dowladda federaalka soomaaliya abuurtay waxaanay ku abuurtay dadaalkii dadka soomaaliyeed ay sameeyeen iyo kaalmadii caalamka uu la garab istaagay oo wada jiro ayaa abuurtay inta dhimanna ilaahay idinkiis way dhammaystirmayaan aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رحمة يا رب العالمين مدن مدحوين مدن ياشا حلبان نذا قرنك مدن ياشا كسعودة أورورة السياسة لمان guddiyada madax bannaan sida guddiga madax bannaan ee doorashooyinka dhammaan inta kasoo kasoo qayb gashay muwaadiniinta soomaaliyada oo goobjoogga ah inta nala socotaba iga guddooma salaan diiran iyo qadarin gaar ah oo aan idinku soo gudbinayo magaca golaha shacabka mudane madaxweyne kalfadhigii ugu dambeeyey sideedaad ee baarlamaanka wuxuu ahaa mid aada muhiimad ahamiyad gaarah u leh waayo waxay meelmariyeen ama ay ansixiyeen aan idhaahdo shuruuc aada muhiim ah oo ka mid ahaa sharcigii oo aad dhowaan saxiixday oo xuquuqul insaanka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sharcigii oo adigana aad saxiixday oo ka mid ah maxkamadda dastuurka dhammaan waxaa kaloo ka mid ah sharciga maanta aan munaasabadda aan isugu nimid oo ah axsaabta siyaasiga oo soomaaliya la rabo inay ka hirgasho annagoo taa u daba joogna dimuqraadiya siyaasaddii dimuqraadiyeynta oona loo doortay maalin dhaweyto waxaa saxiixday xuquuqul insaanka inta uu leeyahay guud ahaan maantana waxaan u joognaa sideebaa muwaadinka soomaaliyeed oo uu isticmaali karaa xaqiisa siyaasiga ah sida uu ku heli lahaa iyo sharciyaddii uu ku yeelan lahaa iyo tabtii qof kastoo muwaadin ah soomaaliya wiil iyo gabadhba ay dalkooda ugu noqon karaan hadba wixii ay doonayaan in hoggaankii ay ku gaari lahayn waa xiriirkii waa foorumkii ama madashii oo siyaasadda ahayd muwaadinka u suurtagelinaysay inuu haddii alla kuu roon yahay kaga qayb galo xukunka iyo hoggaanka iyo maamulka dalka soomaaliya mudane madaxweyne markii oo haddii xooga yar aad ii ogolaataan dhammaantiinaba in yar aan dib idin celiyo taariikhda aan aan idinku celiyo doorashooyinka soomaaliyeed intii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii ka horreysay waxaa la odhan jiray territorial council ay ahaan jireen ama consilio territoriale dhinacan koonfurta xaggana waxay ahaan jirtay british somalia british protectorate ayay ahaan jirtay somalia british protectorate labada kuwaas protectorate-ka iyo haddaan ka saaro territoriaalka ah barlamaan qarameed ama aan idhaahdo golaha qaranka ee sharci dejinta ama assemblee nationaala loo yaqaano dhinacan koonfur waxaa doorashadii ugu horreysay madax bannaan axsaabta siyaasiga ay ka qayb galeen oo ay ku soo saareen assemblee nationale ama national assembly waxaa la qabtay bishii maarso kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaal dhinaca waqooyina waxaa lagu qabtay bishii febraayo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii dhinkan wuxuu ahaa sagaashan xildhibaan baa laga dooran jiray waqooyina waxaa laga soo doortay soddon iyo saddex toddobiyo tobankii febraayo labadaas saddex iyo soddonkaasi oo lixdankii lasoo doortay febraayo iyo kuwan kuwa koonfur laysku daray ayaa waxay ku noqdeen boqol iyo labaatan iyo saddex xildhibaan ayaa ay ku koobmay oo ku samaysmay golihii shacbiga ugu horreeyey ee soomaaliya ay yeelato madashiisa koowaad sidaasuu ku samaysmay doorashooyin kale ayaa u dhexeeyey oo dimuqraatiya axsaabta ay ku tartamayeen mid baa la qabtay midkii xigay waxaa la qabtay kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo lix oo axsaab siyaasadeed ku tartameen kii ugu dambeeyey waxaa lagu qabtay waxaa la qabtay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii bishii maarso ayaa la qabtay iyadoo oo sidii sidii oo kuraasi ay ka koobnaayeen boqol iyo labaatan iyo saddexdii kursi loo tartamay casharaa laga soo bartay madax bannaani baa jirtay axsaab baa tartamayay axsaabta markaa kii ugu dambeeyey waxaa ka qayb galay afartan iyo lixdan iyo afar xisbi ayaa ka qayb galay casharada laga bartay waxaa ka mid ahaa oo hadda aan ka taxadinay sharcigan maanta aada siixi doonta lixdan iyo afarta xisbi haddaad isku dardarto waxay u badnaayeen axsaab dhalata ama loo sameeyo ololaha doorashooyinka keliya ka hor ay dhashaan markii oo doorashada dhammaantana way dhiman jireen casharada kale aan ka soo baranay waxaa ka mid ahayd xisbiga oo dalka ku wada baahsanaa oo taageerada ugu badan ka haystay dalkana wuxuu ahaa s y l ama leegada loo yaqaano leegada yani doorashadii ugu dambeysay waxay heshay toddobaatan iyo saddex kursi waxaa kaloo dhinaciisa xisbiga mucaaradka oo markaasi ugu tiro badnaan wuxuu ahaa s n c oo la yidhaha somali national council koob iyo toban kursi bay heleen casharada meesha laga bartay oo hadda markii sharcigan aan dejinayna maskaxda aan ku hayna waxaa ka mid ahaa in axsaabta oo lixdan iyo afartaasi xisbi ka qayb galay mar alla markii oo tiray kala hel heleen masalan s n c koob iyo toban bay lahayd kuwo kale ku sideed helay ku laba helay kuwa kale helay ahaayeen nidaamka oo doorashooyinka lagu kala baxayin wuxuu ahaa midka la yidhaahdo proportional ama maarata kuraasta oo degmada loo dhigay ayaa loo qeybinaya inta codaysa kabacdi ayaa halkii kursisaas lagu keenaya inta hartana waa lasii qeybin jiray qoraallo oo mar dhow aa xafiiskayga ka soo bixi doona ayaan ku faahfaahin doona haddii aan la yidhaahdo laakiin casharka ugu weyn aan barannay wuxuu ahaa mar alla markii axsaabtii siyaasiga mucaaradka ahaa oo helay kuraastooda markii laba bilood gudahood kulligoodu waxay ku biireen israel waxaa ka soo haray koob iyo tobankii oo kursi oo ahaa s n c s n c na markii dambe bishii oo bishii may dhammaadkeeda oo isla sanadkaasi oo kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii ayadana isbaxaysi bay la samaysay israel saas markaa israel waxay baarlamaanka ku yeelatay oo dalka maamulkiisana kula wareegtay ayadoo kontaroolaysa boqol iyo labaatan kursi oo saddex kursi unbaa bannaan ka taal waxa aan raadinaynay oo aan markaa sharcigan ka shaqaynayeen guddi hoosaadkii aan u saarnay baarlamaanka oo ka shaqaynayay waxyaabahaan uga dignay waxa ahayd waxaan waxaan u baahannahay axsaab siyaasadeed oo aan loo samaynaynin ololo in lagu galo ama xildhibaan lagu soo doorto ma ahee axsaab siyaaso dhalanaya koraya shuruudihiisi leh haddii uu shuruudaas u ayna dhimanaya ama ka baxaya axsaab siyaasadeed oo maamulka siyaasadda iyo hogaaminta dalka ku dhex jira siyaasaddiisa ha yaraado ha badnaado mucaarad ha ahaado muxaafad ha ahaado doorashada ka hor iyo doorashada ka bacdi iyo inta doorashooyinka udhexaysaba siyaasadda door ka cayaarayo ayaan u baahannahay sharcigan saasuu tilmaamaya waxaan aad iyo aad ugu rajoweynahay waxyaabaha kale oo hore aan u jiri jirin waxay ahayd oo hadda dalkeena uu jiro ama dimuqraadiyada cusub hadda lagu samaynayo ka mid ah ma jiri jirin guddi madax bannaan ee doorashooyin hadda waxaanu leenahay guddi doorashooyin oo madax bannaan oo heer qaran ah oo asagaa dastuurka haddana horyaalla wuxuu u xilsaarayaa inuu maaragtaa diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo axsaabta samayntooda iyo dimuqraadiyada ay leeyihiin isdoorashada dhexdooda ka dhexayso iyo habka loo soo loo dhisaayo xisbi in ay kulligooda ku caddahay meesha ayagana waxaan waxaan u malaynayaa hadda wixii ka bilaabo markaa sharcigaas saxiixdo ka bacdi in ay shaqo dheeraad ah u soo baxday ay ka howlgalaan nidaamkii iyo siyaabihii lagu unkin lahaa axsaab siyaasadeed hadda maanta waxaa jira ururo siyaasadeed laakiin ururadaas siyaasadeed dad oo marta oo u toog haya in xisbi siyaasadeed ay noqdaan ayaa dalka ka buuxa oo codadkoodaba aan maqalnaa waana soo dhaweynaynaa aadaan ugu faraxsana in abaabulkaasi uu bilowday hase yeeshee waxaa laga maarmaan noqonaysa in guddiga madax bannaan howlgalkiisii sida ugu dhaqsaha badan uu u galo si loogu fududeeyo muwaatinka in xaqiisa siyaasadeed inuu markaa exercise garayn karo oo ku shaqaysan karo ay u suurtowdo muddaa la moogaa nidaamka oo nidaamka axsaabta siyaasadeed kuraasta loogu tartamaayo waana sida keliya dalka looga saari karo awood wadaaga afar dhibic shan looga saari karo waxay an axsaabta siyaasadeed inaan hirgelinno waxyaabo badan aan u baahnaan doonaa waxaan jeclahay mr keating oo hadda nala fadhiyo in awood badan iyo maratee talooyin iyo iskaashi badan ay la sameeyaan gacanna ku siiyaan guddiga madax bannaan sidii uu ugu tabaraysan lahaa una abuuri lahaa una abaabuli lahaa yacanii dhismaha aan dhisayno axsaabta siyaasiga guddigaasi oo looga dambayn doono inaan haddii alla ku roon yahay oo gacan iyo wixii farsamo ah looga baahdo iyagan inay fududeeyaan waa arrin aan u jeedinaya
intaasi kadib qaar ka mid ah siyaasiyiinta xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo madaxda xisaabta siyaasadeed ayaan la dhex qaadnay mikrofoonka warbaahinta qaranka waxayna ka hadlayaan sida ay usoo dhaweynayaan sharciga xisaabta siyaasadeed ee dalka uu maanta madaxweynuhu saxiixay
bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waa maalin aad u weyn waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane brofesor xasan sheekh maxamuud uu qalinka ku duugay sharcigii asxaabta kaasoo baarlamaanka federaalka soomaaliya golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ahaa kalfadhigan uu ka mid ahaa siddeed sharci iyo hal heshiis oo ay ansixiyeen sharcigii ugu dambeeyey oo madaxweynaha markaa loo soo gudbiyo uu qalinka ku duugo waa fursad fiican soomaaliya waxay ka gudbaysaa marxalado aad u ad adag lix iyo tobankii sano oon siyaasadda ku jirayna waxyaabo fara badan aan ka soo barannay waxaan gaari doonnaa inaan ka baxno afar dhibic shan oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ku tahay caqabad in qabiil qabiil qabiil oo aan ognahay waxa uuna gaarsiiyey maanta waxaan ku beddelanaynaa in aragtida aan qabno loo wareejiyo dhinaca daldhiska horumarka dimuqraadiyadda dawlad wanaagga intaa loo wareejiyo oo aan la jaan qaadno inaan xisbi ka mid noqdaan dadka soomaaliyeed ayagoo afkaartooda ku wer- ku gudbinayaan aniga iyo wiilkayga waxaan kala geli karnaa laba xisbi aniga iyo gabadhayda waxaan kala geli karnaa laba xisbi aniga iyo ilmahayga ilmaha ay dhaleena isku xisbi noqon karna nin iyo naagtiisa kala aragti noqon kara kuma xirna marka maalinta soomaaliya waxaa la rabaa in ay barato xisbiyada hadda jiray oo aan sharciyadda ku salaysnaynna maanta waxay heleen sharciyad laakiin waa inay la wadaa oo dowlad iyo baarlamaan soo socdo iyo asxaab kulli aan u wada istaagnaa iyo do- iyo shacabka soomaaliyeedba fahamka horumarka dimuqraadiyadda iyo isbeddelka si loo gaaro meesha aan u soconno kulligeen lana jaan qaadno waddamada caalamka oo aanan noqonin qabiilkaygaa taana maanta qabiilkayga aragtidaan qaba iyo xildhibaankaygaa qaba xisbigaygaa qabaan ku bedelanaynaa wabilaahi towfiiq soomaaliyay tasho ilaahayna tala saaro
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد آه، xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi ee, mudana ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ee, xogayaha guddiga cadaaladda arrimaha diinta ee waqaafta baarlamaanka guddoomiyaha dhallinyarada baarlamaanka soomaaliyeed maanta waa maalin aad u farxad weyn maanta waxaan u joognaa inuu goobjoog ka noqono xafladda uu madaxweynaha ku saxiixayo ee, sharci aad iyo aad qaali u ah u muhiimna u ah dalka oo la yidhaahdo sharciga lagu samaynayo axsaabta siyaasadda ee dalka ee, wuxuu muhiim u yahay sharcigan in hanaanka ee, waddanka ee hadda ay ku dhisan yihiin hay-adaha dowladda ee baarlamaanka iyo qaybaha kala duwanba ah ee ku aadan 4.5-ka in in laga guuro loona guuro nidaam axsaab ah oo dadkao dhan ay u dhan yihiin qof walba ahayna ajenda siyaasadeed iyo barnaamijyadiisa uu la iman karo ku tartami karo wuxuu fursad siin doonaa dhallinyarada wuxuu fursad siinaa ganacsatada wuxuu fursad siinaa aqoon-yahanka wuxuu fursad siinaa culammada wuxuu fursad siinaa haweenka waxaad ogtihiin hadda aadaa loogu aadaa loogu eh, hadlaya arrimo la yidhaahdo soddon boqolkii haweenka la siiyo kale iyo ka qaybgalka dhallinyarada iyo siyaasadda waxaan dhan marka fursaddii ay waxaasoo dhan ku xaqiiqoobi lahayd waa sharcigan oo qof walba soomaali ah xaq u siinayo Eh, wuxuu kaluu fursad siinaa shacabweynaha dhan Eh, waxaa dhici doonta laba kun iyo labaatan hal qof iyo hal cod inuu suuro geliyo sharcigan hadduusan jirin ma ma dhici ma dhici lahayn sababta hadda keentay doorasho dadban in la galo qaabkaasay ku timid marka waxaan isleenahay fursad waaye dee qof walboo soomaali ahna xaq wuxuu li doonaa inuu doorto madaxdiisa iyo dadku ku kalsoon yahay aad iyo aad markaan annaga noo dhiirigelinaysa waxaan leenahay laba kun iyo labaatan waddanka maadaama uu dhallinyaro yahay eh, todobaatan iyo shan boqolkiibana aan nahay fursad waxaan heli doonaa waddanka dhan dadka hogaaminaya inay dhallinyarada noqdaan marka s n t v waa uga mahad celinaya fursadda qaaliga nasiisa shukran
بسم الله الرحمن الرحيم horta ugu horeyntii ilaaha mahadle laakiin waxaan u mahad celinaa national s n t v oo runtii brograamadan aad dadka uga uga uga dhaadhacsiisa u gudbisa shacbiga wax la socodsiisa Een, sharcigan wuxuu ahaa sharci aan sugaynay oo ummadda soomaaliyeed guul ay maanta usoo hoyata ay tahay waxayna ka mid yihiin tallaabooyinka cadcad ee runtii la qabtay muddadan Een, sharciga muddaan sugaynay een, wuxuu soo maray een, wasaaradda oo soo diyaarisay arrimaha gudaha een, golaha wasiirada oo soo maray oo soo ansixiyeen baarlamaankii u gudbay een, madaxweynihii loo soo gudbiyey markuu baarlamaanka ansixiyey maantana alxamdulilah waa la saxiixay waa howl aada u u- u adag waana howl aada u fiican markaan leeyahay howl aada u fiican waxay tahay waxaan kusii dhowaanaynaa oon kusii durgaynaa markasta een, dimuqraadiyaddii iyo ummaddaanayta in la gaarsiiyo inay ka kala tagaan ay ka ka ay ka kala een, weydaartaan qabiilka laysku aruuriyo ee xisbiye in laysku aruuriyo ah Een, waxaana runtii sugaynaa oo hadda in la derdergeliyo ay tahay sharciga doorashooyinka oo asagana wax badan oo qeexaya oo kabaaya sharcigan ay ku jirto Een, annaka guddi ahaan waxaana loo xil saaray inaan mas-uuliyaddiisa qaadno xisbiyadii inaan diiwaan gelino inaan sharciyadii iyo regulationkii registrationka soo saarno xisbiyada shuruucdooda gaarka ay ku kala shaqaynayaan iyo sida ay eligible ay ugu noqonayaan in la- een, la la register garayn kara iyo in kaleeto waxaa nagu waajib nagu ah inaan degmooyinka iyo gobollada iyo meel kasta aan tagno hadda baydhabaan tagnay oon dadka aan kasoo wacyigelinaynay sidoo kale gobolladoo kale oo dhan inaan tagno ummadda soomaaliyeed oo dhan gobol kasta ay joogaan waa inay ogyihiin waxa socda tallaabada la qaadayo iyo waajibaadka saaran iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shuruucdaaseyto howl adag waaye shaqo adag waaye dad badanay rabtaa oo ka shaqo gala waxaan rajaynaynaa ilaa idinkiis inaan ku guulaysano
doorashooyinka qeexaya rajada aad ka qabteen dowladda soo socotay iyo afar sano ee soo socota wadanka ma gaarsiinaysaan ma kaba tahay inuu gaari doono doorasho codka Een, wax- waxaa ogeed kii waxaa la yidhi ki waxaa dhici doonta doorasho een, xaq ah oo codbixin ah oo qof kasta uu codkiisa bixiyo qof kasta haweeney kasta nin kasta qof kasta oo ay- ee sharcigu sharciga oo kriteeriyada lasoo saaro inuu codbixiyo noqon karo buuxiya inuu doorashadaasiita galo Een, soomaaliya meel kasta uu ka joogo Een, sharciga do- een, doorashooyinka waxaa waaye muhim waaye in la helaa Een, 2016 ma dhicin sababtu maxaysan u dhicin waaye marka 2016 wuxuu sharciga u dhicin sharciga doorashadu waxa waaye process dheer eventka isdaba socdaba midba mid socoto midba mid ay korayso midba mid ay korayso waaye haddaan kuwaas isdaba socdo aan la helinna doorashada ma ma dhici karto Een, sababta u dhici weysa waxay ahayd lagama howlgelin een, arrimihii looga baahnaa lama samayn tallaabooyinkii la rabay in la qaado lama qaadin waxyaabo kaleoo kasii waaweyna ayagana lagu mashquulsanaa laakiin si aan marka da- aan darsin uga qaadano taariikhda waxaa waaya inaa wax ku baratid inay taariikhdii lasoo maray 2012 alif 2000 2012 iyo 2016 inay noo noqoto darsin oo hadda maanta haddaan la bilaabin oo tallaabooyinka ugu horreeya aan la qaadin 2020 ma dhacayso inay doorasho dhacdo tallaabooyinka loo baahan yahay maxaa ka mid a marka waxaa laga soo bilaabay sharcigii guddiga doorashooyinka waa waa tallaabo waxaa la sameeyey guddigii doorashooyinka waa tallaabo kale maanta waxaa la sameeyey oo la saxiixo u taaganaha sharcigii xisbiyada tallaabo kale waaye waxaa dhiman oo muhim u ah oo lafdhabar u ah doorashada sharciga doorashooyinka waxaa kaloo lafdhabar u ah sharciga een, maxaa ahay, muwaadinka soomaaliyeed waa kuma muwaadinka soomaaliyeed waxaa kaloo lafdhabar u ah sharcigii iyo muxuu ahaa een, sharci hoosaadyadii lagu sameynaa oo inuu guddiga doorashada sameeyey ay tahay een, yaa cod bixin kara qofka cod bixinaa xataa wuxuu leeyahay een, qeex gaar ah uu leeyahay maxaa yeele hadduu caruur yahay hadduu maskaxda la yahay ma- ma- meelahaas laba goor cod ma bixin karo laba meel cod ma ka bixin karo qofka shuruucdaasna in la helo waayo Ho- een, midda shuruucda codbixiyaha iyo shuruucda een, muwaadinka soomaaliyeedna waa isku xiran tahay waa in la la yaqaanaa yaa muwaadin soomaaliyeed ah waa inuu kaar haystaa si taas loo helana waxay u baahnaanaysaa shaqo badan aaday u culus tahay in la gaaro doorasho xaq ah haddii aan dhexda loo xiranin
waa mahadsantihiin runtii s n t v waa u mahadcelinaynaa Een, maantay waxaan xaadir u ahayn oo markhaati ka ahayn een, isbeddel taariikhi ah oo dalka soomaaliya uu uu soo wajahay oo ah in een, afartan iyo siddeed sano kadib in dalka soomaaliya een, siyaasaddiisii jahwareertay oo marna dee xukun hal xisbi keliyay ahayd marna fowdaa laysaga jiray Ee, dhowr iyo tobankii sano ugu dambaysana four point five bay dalku wax ku qaybsanayeen oo runtii nidaam aad tayaxumo iyo ee, wax kastaba lahaa laakiin siddeed iyo afartan sannadood kadib in dalku u tallaabsado in dalka soomaaliya u tallaabsado nidaamkii dimuqraadiyadda ahayd iyo axsaabta badnayd guul baan u aragnaa inta hadda joogto oo nool oo anigaanba aan ka mid ahay ma aanan xaadirin soomaaliya oo la iska dooranayo si xora dadku ay cod u da- u siinayaan haddana dee ciraday ugu taalla waa ujeediin laakiin inaan xaadiro oo joogo oo markhaati ka ahaado soomaaliya doorasho een, maaragtay u dareeraysa weliba isbeddelkaasi inuu yimaado inaan qayb ka ahaa runtii sharaf weyn bay ii tahay dadka soomaaliyeedna sharaf bay u noqonaysaa Een, madaxweynuhuna finally lixdii bishii lixaad ayaa la ayaa la sharcigan baarlamaanka marsiiyey waa islahayn bishii toddobaad bilowgeedii inuu soo baxay ahayd laakiin si kastaba ha noqoto laakiin hadda in la ansixiyo maalmo kooban ayadoo dowladdu ka dhiman tahay guul weyn weeye waana soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay maanta madaxtooyada soomaaliyana laba kun iyo labaatanka waxaan rajaynaynaa madaxweyne dadka soomaaliyeed codkiisa ku yimaada inuu halkan oo dadku eligible u ah oo accountable u ah oo ay la xisaabtamayaan oo hadday biyo waayaan iyo hadday dhintaan iyo hadday rafaadaan madaxweyne iyo madax xildhibaano ay la xisaabtami karaan inay halkaan imaan doonaan guushaas inaan joogno ilaahay hana j- hana joogsiiyo xilligaas laakiin aad baan u faraxsannahay xisbiga daljiran oo magaciisa ku hadlayana aad baan u soo dhawaynaya waayaha laakiin ururada ururada siyaasadeed ee hadda jira waxay kula tahay een, in uu wax inuu ka bedeli karo sharcigan annaga horta xisbiya siyaasadeed baan naqaan een, ma naqaan ur siyaasadeed een, xisbiga siyaasadeed waxaa ka dhiman in la rajistareeyo keliya laga bilaabo berito Een, xisbigu k- ka hor intaan la rajistarayn asagoo xisbiya ayuu imaanayaa magaciisii wata marka wuxuu wax ka bedelayaa inay si ficil ah oo dhab ah een, awal hadday boosxajis ahaayeen inay si dhab ah ula ho- u howlgalaan oo dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo registrationkii iyo siday uga soo bixi lahaayeen shuruudaha meesha ku qoran oo toban kun oo qof sagaal gobol ku dhowaad oo soomaaliya inay xafiisya ka furtaan inkastoo registrationku meel gaara uu jiro isdiiwaangelinku meel gaara laakiin isdiiwaangelinta oo rasmiga ahi waxay shardinaysaa in gobollada soomaaliya o dhan marka xisbigu si ficila laga bilaabo saacaddaa la joogaba xisbiyadu inay si ficila isku isku diyaariyaan inay registrationka shuruudaha ugu qoran inay ka soo baxaan xisbiguna uu isku qaabeeyo officially inuu xisbi rasmiya yahay waxaana isku hambalyeynaynaa taas
intaas kadib waxa ayna sidoo kale wax ka weydiinay ismaaciil cali xuseen oo ah guddoomiyaha xisbiga dowlad wanaagga soomaaliyeed aragtidiisa iyo maadaama uu ka mid yahay ururada siyaasadeed dalka ka dhisan in siday u arkaan xisbi ahaan saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta ku meelmariyay sharciga xisaabta siyaasadeed dalka
bismillahi raxmaan raxiim awalan waxaan salaamayaa warbaahinta qaranka guud ahaan gaar ahaan waxaan salaamayaa maxamed macalin xasan wayta haddii aan ka hadlo aragtidayda ku aadan ansixinta madaxweynaha uu ansixiyey hanaanka axsaabta soomaaliyeed anigoo ku hadlaayo magaca xisbiga dowlad wanaagga soomaaliyeed aada iyo aada ayaan usoo dhaweyneynaa waana wax aan filaynay in badanba arrintaas ayaga ah markaa shacbiga soomaaliyeed waxay u horseedi doontaa in ay ka baxaan habka waxa lagu qaybsado ee ku salaysan qabiilka loona gudbo siyaasad ay hogaaminayso xornimo waa muhiim dunida casriga ah in aan la jaan qaadno maxaa yeelay dunida casriga ah ee horumartay waxyaabaha ay ku horumartay waxa waaye habka loo yaqaano multipart system oo ah hanaanka axsaabta annagana dunidaas ayaan qayb ka nahay marka aada iyo aada ayaan ugu faraxsan nahay waxaana u mahad celinaa baarlamaanka soomaaliyeed oo hore usoo ansixiyey iyo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed oo ansixiyey aada ayaan ugu mahad celinaa arrintaas marka waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay in muddo ahna la sugaayo
gudoomiye xisbiga s c g b ama dowlad wanaagga soomaaliyeed ee aada guddoomiyaha u tahay goormee la aas-aasay xisbiga dowlad wanaagga soomaaliyeed waxaa la aasaasay laba kun afariyo tobanka bishi labaad ayaa la aasaasay xisbiga wuu soo jiray wuuna shaqaynayay howlo badan ayuu soo qabtay xisbiga wuxuu ummadda soomaaliyeed u qabtay seminaaro badan ayuu qabtay asigoo ku dadaalayo aqoonta ummadda soomaaliyeed in kor loo qaado ayadoo weliba macnaha hanaanka axsaabta soomaaliyeed sida hadda loo ansixiyey aan loo ansixin haddana dadaal gaar ahaaneed ayuu muujiyey xisbiga marka wuxuu kasbaday taageero aada iyo aada u fara badan haddana waa habkii ugu fiicnaay iyo marxaladii ugu fiicneed ayaa la joogaa maadaama la ansixiyey hanaankii axsaabta soomaaliyeed marka hawsha aan ummadda soomaaliyeed u haynay iyo dadaalkii aan u haynay waan sii laba waan sii laba jibaari doonaa insha allah annagoo xor ah annagoon cidna ka baqanin annagoo ku taagan wax sharci ah hadduu alam insha allah
kaasi wuxuu ahaa ismaaciil cali xuseen guddoomiyaha xisbiga dowlad wanaagga soomaaliyeed oo isna soo dhaweeyey saxiixa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ku saxiixay sharciga xisaabta siyaasadeed ee dalka tobanka bishan aynu ku guda jirno ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka hogaamiyaasha urur goboleedka igaad uu ka furmo magaalada tan muqdisho horey sanadkii hore waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igaad hayeeshee markaana waxaa qorshuhu yahay in soomaaliya ay martigeliso shirka madaxda urur goboleedka igaad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane cabdisalaan hadliye ayaa arrintaasi warbaahinta u sharxay waxaan joognaa magaalada nairobi waxa ugu horreeya oon rabo inaan dadka soomaalida gaadhsiiyo waxa weeye in bisha tobankeega la iskugu iman doono muqdisho markii ugu horreysay ayna iskugu iman doonaan madaxda igaad oo dhan sanadkii hore waxaa isku yimi wasiir khaarijiyaasha igaad ayaa ku kulmay muqdisho waxaa lagu ballamay in lagu kulmo xagga waxa la yidhaha samitka samitkuna waxa weeye amba ciddii xukuumadda ka madaxda ah amba ka madaxa waddanka inay yimaadaan waxaan waxaan ognahay inay imanayaan madaxweynaha museveni oo uganda iyo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle jabuuti madaxweynaha uhuru kenyatta oo kenya iyo ra-iisul wasaaraha jooga ra-iisul wasaaraha etoobiya xayla maryam waxaa kaloon filaynaa inuu yimaado madaxweynaha suudaan cumar albashiir iyo madaxweynaha south suudaan oo salvakir taasina way iska dhammaan doontaa waa marxaladii ugu dambeysay weeyey ee dagaalka aan ku jirno waxaanu ku faraxsannahay madaxda egad inay leeyihiin waan garab taagannahay soomaaliya waanan soo dhowaynaynaa progresska la sameeyey ma aha uun in la eego qaraxa dhacay waxa weeye in la eego halkay soomaaliya marayso iyo halkay ka timi waxayna tahay habeen mugdi iyo iyo iftiin bay kala tahay adduunka dhan wuxuu ka fekerayaa amba la rabaa in la fahmo si qof intuu aroortiisoo tooso odhanaya anaa isdilaya aniguna waxaan rabaa intaan dad dili karin inaan dilaan rabaa dagaalkaas sidii loo geli lahaa dagaal soomaaliya oo keliya u yaalla maaha waa dagaal caalamka oo dhan u yaalla
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk iyo soomaaliya waxaay shir looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dowladda federaalka iyo weliba dowlad goboleedyada xubnaha xubinta ama xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo soomaaliya ka furmay magaalada beedhabo xarunta gobolka baay shirka wuxuu diradda lagu saaray sida ay wada shaqeyn karaan wasaaradaha arrimaha gudaha waxaana halkaa shirka ka furay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha mudane cabdirashiid maxamed xidig ha yeeshee wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya abdiraxmaan ibraahim sate ayaa ugu horeen kulankaasi ka hadlay iyadoo sidoo kalena uu ka hadli doono wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk iyo soomaaliya
dabcan shirka ahamiyaddiisa ujeedadiisa waxaa ka hadlay yaxye anigoo ku hadlaya magaca koonfur galbeed soomaaliya waxaan halkan ugu hambalyaynayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka howsha adag ee maarata ay halkan ka hayaan iyo sida wanaagsan ee maamul goboleedyada ay ula shaqaynayaan ay u soo dhoweynayaan maaragtay xiriirkooda wada shaqayna aad maaragtay aad ugu xoojinayaan waa soo dhoweynaynaa waanu ka hambalyaynayaa intaas kabacdi shirkan shirar badanaa ka horreeyey waa la soo sheegay dabcan waxaan rajaynayaa inuu noqon doono shir muhiim ah oo wax natiijal ay ka soo baxaan oo bractical ah oo lala hortegi doono insha allah deeqbixiyaasha dabcan waxaa ka soo bixi doona halkaasna waxay aadi doonaan waa waajibaadyo la kala qaybsan doono oo aadi doona dowladaha dowlad goboleedyada aad baan usoo dhaweynaynaa howlaha noocan oo kala waana idinka hambalyaynaynaa kasoo qaybgalkiina iyo sida wanaagsan aad uga soo qayb gasheen aad u ajiibteen invitationkan aada umahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo inaad aqbasheen casumaadii laydin soo fidiyey oo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalku ay idin soo fidisay barnaamijkan wada jir oo runtii ah barnaamij muddo laga soo shaqaynayay waxaan rabaa marka ugu horreysa muddo badanna waa laga hadlay bilowgiisii wuxuu ku bilowday ee wasaaradda heer federaal ee arrimaha guduhu markay aragtay mas-uuliyadda saaran iyo wada shaqayn la-aantii ka jirtay wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal iyo wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo gobollada aan weli noqonin inay abuurto barnaamij dadkani wada leeyihiin mas-uuliyiintu wada leedahay oo lagu wada shaqeeyo halkaasu horta ka bilowday dabcan fikirkiisa wasaaraddaa lahayd laakiin daadiintiisa waxaa iska lahaa dhammaanteed shirarkaa muqdisho ka dhacay mar kale muqdisho ka dhacay kismaayo ka dhacay baydhabo ka dhacay cadaado ka dhacay maxaanku idhaahdaa haddana aan u fadhino wuxuu ahaa geedi socodkaas qorshuhuna wuxuu yahay dalkan deeq badan baa lagu bixiyaa deeqdaasina wax la taaban karo lacagta soomaaliya ku baxday ilaa iyo xilligii burburkii haddii la dhaho la xisaabo waa wax la xisaabi kara maaha haddana wax la taaban karo oo muuqda oo maanta lacagtaas u qalma ma muuqda waxay marka ujeeddadu noqotay in la mideeyo waxa la gelinhayo iyo waxa la qabanhayo iyo sida loo qabanhayo dadkuna ay wada lahaadaan waxaa noo soo baxday hal degmo oo saddex shir oo dibu heshiisiina ka socoto isla degmadaas la- shirarkaasina ayna iska warhaynin dadka deegaanka iyo mas-uuliyiintuna ayna ka warhaynin hal degmo oo laga yaabo inay saddex m c h ka furan tahay iyo degmada ku xigtoon m c h lahayn ama lama- laba ceel leh haddana ceel kale loo sii qodayo oo ta ku xigtaan ayna ceel lahayn waxyaabaha dhacay ee dhibaatada ka mida bay ka mid tahay waxay no- no- noo noqotay marka intaan isu imaano dalka annagaa iskale soomaali baan nahay dadka so- deeqdanna siinaya ilaahay baa deeqda bixiyey ee dhaha waxbaan bixinaynaan inaan u yeernoo dhaano waree dhaha waxa aad haysaan halkan noo dhiga waxa aad noogu qabanaysaana waa kan waxa laga qabanhayaana halkanna ceel bay u baahan tahay oo ceel bay leedahay halkan eh, isbitaal bay leedahay isbitaalka kale degma ka- degmada kalea ka dhibaato badanee ta kale u wareejiya taa iskuul bay leedahay iskuul labaad ha ka dhisin iyo iskuulka midda aan lahayn ha laga dhiso in barnaamijkii laysku laysu dheeli tiro uuna ka yimaado mas-uuliyiinta oo la tashanaya shacabkii ay ay mas-uulka ka ahaayeen bilmatal degmada buurxakaba marka la tago reer buurxakaba in la weydiiyo maxaad rabtaan in laydiin qabto muxuu yahay prioritigiinu yaa b- problemkoodii marka la sheego dhibaatadii la sheego yaa diyaar waa inay wax ka qabtaan haa qolo kalaa joogta ama hay-ad kalaa joogta inay wax qabato dinsoor la geeyo oo la yidhahdo intan buurha kabo hay-adana ka shaqaynaysa idinku dinsoora ka shaqaynaysa kuwa kalena qasax dheere la geeyo ama afmadow la geeyo ama aadan yabaan la geeyo ama la geeyo maxaan ku idhaahdaa eh, eh, eh, marka iyo iyo iyo iyo iyo la geeyo eh, baraw ama maxaan ku idhaahdaa e, e, e, degmo kale oo dalka ka mida meesha doonta ha noqoto waa tusaale waxaa la rabaa marka barnaamijkan asalkiisu halkaasuu ka yimid sidaasuuna ku socdaa wax cid gaara u danaynahaya iyo wax cid gaara ay wax ku samaysan kartaana midna ma aha sidaan inta loo yeero midda kale waxaa noo soo baxday dadkan caalamka ee na caawinaya mushkuladda qaar badan oo wanaagsan waa jiraan laakiin qaar badan oo aan rabin in wax horey u socdaanna waa ka buuxaan marka miis la yimaado annaga eh, heer federaal waxaa nala leeyahay dowlad goboleedkaasi waa diiday wixii aad soo jeediseen kaa kalena miiskii aabana lagu dagaalamaabaa marka dowladdu wax soo jeedisa heer federaal dowlad goboleeda gacanta taaga culea waxa waxba kama jirana lagalama tashan mana ogeyn waana run laga yaaba inay ahayd qoladaas deeqda bixinaysaana waxaa laga yaaba conflictigaasayba rabtaaba muddadaas ay inay inay inay iska sii joogto oo dee iyaga guryihiina waa u kiraysan yihiin baabuurtii waa u kiraysan tahay overnightkii waa u socdaa riski allowancekii waa u socdaa flightskii waa u socdaa shaqadii o dhan waa u socotaa annaga marka fare isku taagtaageena time frame badan oo oo iska sii jiitamayaaba jira oo projectiga lagu dhammayn lahaa inaan gacanta la isku taagtaagine waxa wasiir sata uu soo jeediyo in wasiirka jubbaland ka yimid iyo ka puntland ka yimid iyo ka galmudug ka yimid iyo ka ka yimid maxaanku idhaahdaa eh, eh, eh, hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo banaadir ka yimid oo afkoodii ku hadlo ama annagu aan ku hadalno wasaarad ahaan oo aan noqono dad soomaaliyeed oo hal af ku wada hadlaaya oo hal shaqo raba in loo qabto macnaheedu waxay tahay waxaa laga qabanaya degmada afgooye qofka jooga jubbaland iyo ka galmudug jooga iyo ka koonfur galbeed jooga iyo ka puntland jooga iyo ka xamar joogaba danay u tahay degmada afgooyaa laga qabanaya dhasamaara inay south west ku taallo iyo inay jubbaland ku taallo waxaa laga qabanaya waa dad soomaaliyeed oo benefitkaas ka helay taasaa marka la rabaa inaan kulligeen wada difaacno oon dhahno wixii aan ku heshiina afgooye in laga qabto ma laga qabtay ninka la rabo inuu weydiiyo waa wasiirka ka yimid jubbaland iyo midka ka yimid galmudug iyo midka ka yimid puntland oo ay uga hormaraan wasiirka ka yimid koonfur galbeed oo deegaanka uu xukumay ay tahay inay iyagu ka hormaraan oo dhahaan afgooye waxaan ku heshiina waxa laga qabtay ma laga qabtay maxaa loo qaban waaye sababtu maxay tahay xaggee waxsi ka yihiin oo wasiirkani kalsooni uu ku qabo oo ayna noqonin eh, qola inay dhahda boqol kun baan hayno annaga dhexdeena aan ku dagaalano boqol kun oo aan jirinba oo si aan ku dagaalamayna dayuurad iyo loo isticmaalo iyo iyo iyo iyo iyo iyo maxaan ku idhahdaa flights loo isticmaalo horta ujeeddada aan u soconnaa waa taas waay
goboladoodii waxaad gumaysanaysaa gardarana ku faantahay dagaalka goboladoodii cad gumaysanaysaa gardarana ku faantahay Walle, geedka Afrika aad kuma gamaadid. Walle, geedka Afrika aad kuma gamaadid. Soomaali baan garanayaa, godobteeda maqan inay goosataan garanayaa. Soomaali baan garanayaa, godobteeda maqan inay goosataan garanayaa. Qoyskooda xoogaan garanayaa, magabada bunisaan garanayaa, geefane asluugtaan garanayaa, gabad sugidda gamadiiday baan garanayaa. qoyskooda xoogaan garanayaa magabada buniskaan garanayaa geefane asluugtaan garanayaa nabad sugidda gamadiiday baan garanayaa anna gaabsan maaye inkastoo aan gabarahay
heeskaasi waxa ay gabagabo u tahay barnaamijkii dhacdooyinka maanta waxaana barnaamijka inoo farsamaynayay maxamed cabdiweli intaan mid kala mida kulmayn waxaan dhammaanteed kaga diganaha heeskaasi wiliba
inta goboladoodii cad gumaysanaysaa gardarana ku faantahay walle geedka afrika aad kuma gamaadid walle geedka afrika aad kuma gamaadid soomaali baan garanayaa godobteeda maqan inay goosataan garanayaa soomaali baan garanayaa godobteeda maqan inay goosataan garanayaa qoyskooda xoogaan garanayaa magabada buniskaan garanayaa geefane asluugtaan garanayaa nabad sugidda gamadiiday baan garanayaa qoyskooda xoogaan garanayaa magabada buniskaan garanayaa geefane asluugtaan garanayaa nabad sugidda gamadiiday baan garanayaa anna gaabsan maayo